أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado afar iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo askar ka tirsan kufaarta kenya ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ka dalbatay dowladda kaafiradda uganda inay ciidankeeda noqdaan kuwa ugu dambeeya ee ciidamada kufaarta afrikanta ee ka baxaya dalka soomaaliya maamulka shaadala dirarka ah ee somalilan ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya inuu ka dambeeyey xubno ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay magaalada muqdisho kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan wilaayada jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi munaasabad gebagabo u ahayd dowro loo qabtay taliyayaasha sallagyada xisbada ee qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday deegaanka kuunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaasi ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ayaa tacdiyo kala duwan ka geystay deegaano dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas waa qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan askar ka tirsan ciidanka kufaarta kenya ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada ishakaani iyo kaamsalaama ee gobolka laamu ee ka mid ah dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato dowladda saliibiyadda kenya inta la xagiijiyay waxaa qaraxaasi ku bakhtisay saddex askari oo kufaarta kenya ah waxaana qaraxa lagu gubay gaari loori ah dhanka wilaayada banaadirna howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasi oo magaciisa lagu soo gaabiyey sahal dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ka dalbatay dowladda kaafiradda uganda inay ciidankeeda noqdaan kuwa ugu dambeeya ee kufaarta afrikanta ee ka baxaya dalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed rabaani ee warkan inoo faahfaahinaya waxaa dhowaan dowladda uganda soo gaaray fariin uga timid dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo u sheegaysa in ciidamadoodu ay noqdaan kuwa ugu dambeeya ee ka baxaya soomaaliya maadaama ay muqdisho ka joogaan xarumaha ugu waaweyn sida xerada xalane tan iyo markii uu warkaas ka soo yeeray xukuumadda washington saraakiisha uganda ayaa bixinaya waraysiyo ay ku muujinayaan jiritaanka amarkaas nathan mugisha oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka uganda ee ku sugan soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadoodu ay noqonayaan kuwa ugu dambeeya ee ka baxaya soomaaliya mar kale isaga oo madaxa ciidda ka ceshanaya ayuu sheegay in xitaa haddii ay baxayaan ciidamada kale ee garabka u ah in ay iyaga sii joogayaan soomaaliya iyadoona la aaminsan yahay in askarta uganda aysan awood u lahayn ka hortegidda ciidanka mujaahidiinta waraysi uu taliyahan siiyey wargeyska sunday monitor ayuu walaac uga muujiyey awoodda sii kobceysa ee xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuuna tusaale usoo qaatay inay la wareegeen deegaano bilo ka hor laga saaray ciidamada kufaarta atmis dowladda uganda waa dowladda keliya ee murtad xasan sheekh saaxiibka kula ah danaheeda maxaa yeelay uganda waxaay xerada xelana ilaalinteeda reer galbeedka uga qaataan dhaqaale badan sidaa darteed waxay qaramada midoobay ka codsatay in aan si deg deg ah meesha looga saarin kaalintoodaas sida uu sheegay taliya nathan taliyaha ciidanka africom ee maraykanka ayaa khudbad uu dhowr bilood ka hor ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in kooxda riidada soomaaliya aysan haysan ciidan karti leh oo sii hayn kara halkii ay ka baxaan ciidamada shisheeye maadaama ay ciidamada shisheeye ku baaba-een soomaaliya dhanka kalena dhaqaalahooda uu culays ku noqday reer galbeedka shisheeyaha iyagoo wax ka baranaya qaabkii habqanka ahaa ee ay uga baxeen afghanistan waxay hadda isku dayayaan inay soomaaliya uga baxaan hab taxadar leh weliba iyagoo aan xaqiijin mid ka mid a ahdaaftii ay ugu soo duuleen dhulkan muslimka ah ee soomaaliyeed jasaak allahu khayran walaalka maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda reddada soomaaliya inuu ka dambeeyey xubno ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay magaalada muqdisho cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa warkan ka soo baxay maamulka riddada ah ee somalilan ayaa lagu sheegay in shaqaale ka tirsan kooxda riddada ah balse kasoo jeeda deegaanada somalilan dil loogu geystay magaalada muqdisho kaas oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay kooxda riddada mas-uulkan maamulka riddada somalilan u qaabilsan duulista hawada ayaa ka dhawaajiyey arrinkaasi isagoona si cad u sheegay in shirqoolka lagu dilay cabdinaasir dhableh si toos ah looga soo abaabulay xafiiska madaxa kooxda riddada murtad garguurte ayna fuliyeen saraakiil ka tirsan murtadiinta murtadkan oo si hadlaya ayaa sheegay in kadib dilka ninkaasi ay kooxda riddada xabsiga dhigtay shan ka mid ah saaxiibada ninka la dilay si loogu eedeeyo dilka loo geystay isagoona sheegay in dilka ninkaasi ay kasii daran tahay sida loola dhaqmayo raggii la xiray dowladda soomaaliya waxay adduunka la wadaagtay inay baadhis ku wado iyadoo xidhxidhay saaxiibadiisii gaarka ahaa ee la deganaa oo tiradoodu ay tahay shan waxaa runtii adduunyadoo dhaniba ay fahamsan tahay qofka bini aadankaa waa la odhan karaa waa laga sheekay karaa laakiin waxaa in loola dhaqmo ay tahay si bini aadannimo leh oo wanaagsan in loola dhaqmo ayaa waajiba waxaa aada iyo aada runtii aan uga murugaysanahay oon shacbigana la wadaagaynaa maanta dowladda soomaliyan halkan maanta kala hadlayna in foolxumadii dilkii cabdinaasir loo geystay ee adduunka oo dhan yaabay iyo soomaaliduba inay kasii xun tahay qaabka loola dhaqmay shantii inanay ka dambeeyey dilka annagu waanu garananaa cidda ka dambeysay laakiin waxaa ka dambeeyey saraakiisha ugu sarraysa dowladda muqdisho ka dambeeyey dadka halkan uga xaqiijin iminka baanu sheegaynaa in dilkaa iyo dilkiiba laga wado xafiiska xasan sheekh maxamuud kooxda riddada soomaaliya ayaa sanadadan dambe sii kordhisay beegsiga xubno ka mid ah shaqaalaheeda kuwaas oo ugu dambeyn la musuq maasuqo kiisaskooda waxaana horey magaalada muqdisho kooxda riddada ay afduub iyo dilal qarsoodi ah ugu geysatay askar iyo shaqaale ka tirsan maamulka riddada ah ee gobolka banaadir mahadsanid cabdulqani kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan xaarad cabdulqaadir ayaa warkan inoo faahfaahinaya muuqaalkan kooban ayaa lagu daawanayaa sida ay wilaayada islaamiga hiiraan mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka kanaacada uga sameysay deegaanka show kaas oo ay ka faa'iideysteen bulshada ku dhaqan halkaasi ugu horeyn waxaa la arkaya howlwadeennada mashruuca buufinta oo isku diyaarinaya barnaamijkooda waxaana intaa kadib isku qaybinayaan guryaha si ay halkaas adawaadkooda ula dabakacaan ciribtirka kaneecada iyo cayayaanka kale maadaama deegaanku leeyahay dhir ay kaneecada iyo cayaanka kaleba u fududahay in ay si sahlan ugu gudbaan bulshada guryahana saameyn adag ku yeeshaan waxaa arrinkan si aada usoo dhaweeyay bulshada deegaankaasi waxaana mid ka mid ah uula hadlaya kitaab al akhbaariya yidhaahdaa xasan maxamed cali waxaan u aragnaa shaqadan meeshaan ka qabsoontay shaqo aan u baahnaynay oo waqti horay aan maogtahay tamarihaynay ama aan ku fikiraynay inayna soo gaarto kaneecaduna waa waxyaabaha duumada oo dhibka badan leh oo ummadda ma og tahay ku haysa fara ba-an marka aadan ugu faraxsannaha shaqadan wanaagsan oo naloo qabtay dadka dadaan xataa kaneecada haddii ay ku dhacda aan daawadeeda iyo qarashkeeda aan haysanaa badnaay marka hawshaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waana ugu ducaynaynaa cabdisoo oo qaabisa jazaahu allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka u saara wilaayada jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinaya xamlada aan rabnay aan qaadna magaceeda waxaa la sheekh cabdiraxmaan xudeyf sama u taqaanaan waa xamlo loogu magacdaray mid ka mid a mas-uuliyiinta dacwada iyo jihaadka iyo caalim cumrigiisa ku bixiyey horumarinta dacwada iyo sidii dadka loogu yeeri lahaa barashada culumta sharciga ah iyo asaasiyaadka muhiimku ah mujtamaca muslimka ah inay bartaan waa dowlada shahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa oo si toosa uga bilaabatay degmada jamaame islamarkaana uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si uu usii kordhiyo waciga bulshada ee barashada diinta islaamka degmada jamaame waxaasi isku mid ah xamladan dacwiga uga faa'iidaysanaya dhammaan qeybaha bulshada sida ragga dumarka yar iyo weyn intaba kuwaasoo soo dhoweeyey fidinta cilmiga ay ka helayaan mujaahidiinta munaasabadii lagu daahfurayay xamladan dacwiga oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu soo bandhigay duruusta lagu qaadan doono reer jamaame dhaqankooda bal qaabkooda dadku inay isbartaan oo wax kala faa'iidaan oo ay camalkii mushaarakeeyaan wey insha allahu tacaala marka soo dhowaada kitaabta aan idiin wadnaa saddex kitaab wey kitaab waxaa la yidhaahdaa alarbacuun fii fadli shahaada shuhadada waad ogtihiin fadliga ay leeyihiin su-aaluqabriga lama weydiiyo munkar iyo nakiir uma yimaadaan kitaabka labaad waa kitaab caqiide ah oo muctaqid ah oo la yidhaahdo xaa'iya لابن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني منظومة الحائية لي هذا كتاب كصدحات وسيرة والأرجوز المئية أرجوز المئية وسيرة دي نبي محمد لغاما مارمو waxaa dhankooda mashruucan dacwiga ay ka faa'iidaysanayaan boqoraalka bulshada soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada jamaame insha allahu tacaala ka odayaal ahaan waxaan leeyahay reer jamaame ahaan inaan in soo dhoweyno wakhtigana in ku bixinno insha allahu tacaala dhegahana idan siin insha allahu tacaala waa idin soo dhaweynaynaa ujeedka hadda meeshaan iskugu yimidna waxaa waaye dhaxalka inabi maxamed alai sala slam waa lagu qaybsanaa meeshaan faa'iidada ugu badan oo meeshaan hadda lagu fahmaya waxay tahay walaalaheenna martida waxay noo keeneen dhaxalka inabi maxamed inaan qaadanna shay min addiinna waa caaqaradeena ku jirto maslaxadeena adduunyaa ku jirto insha allah itii aaqarow annaga haddaan nahay ummatu muslimiin waxaa nalagu kasayaa ummatu maxamed waxaa lagu garanayaa in insha allahu tacaala munkarka ay iska reebaan macruufkana ay isfaraan walaalina waxay noo keeneen macruuf macruufkaas waa rabnaa waana soo dhaweynaynaa si duuduubaanaan u qaadanaynaa ayagana waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada deegaanka jamaama iyo nawaaxigeeda wax allaala waxaa wadiina insha allahu tacala waa qaadanaynaa inaan dowladaan ka faa'iidaysano tobanka beri ah hasilaa yidhaahdo oo maanta hadda noo bilaabatay furitaankeeda waxaan leenahay insha allah waan soo dhaweynaynaa waa muddo aada u fiican oo gaaban taasoo hadda sina loo sheegay saddexda kitaab lagu qaadan doono arbiciin fii fadli shahaada iyo labada kitaab kale dowladaas qaaliga ah oo odayaalka maanta oo culummada ay noo keeneen waa dhaxalkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam annagana waan jecelnahay waana ka faa'iidaysan doonaa dowladaas qaaliga ah waa mid ka mid ah dadaaladii ugu horreeyey ee uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose diiradda saaray tanii bishii lasoo dhaafay ee ramadaan isagoona go'aansaday inuusan wax juhuuda u reeban sidii bulshada looga haqabtiri lahaa baahiyaadka dhanka fahamka culumta oo uu maktabka dacwada u xil saaran yahay sidii looga shaqayn lahaa faafinta dacwada saliimka munaasabad gebogabo oo ahayd dowro loo qabtay talayaasha sallagyada xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame awiisheyba deegaanka kuunyabarow oo dhaca wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa dowlo caafimaad loogu soo afmeeray taliyaasha xisbada afar wilaayo kuwaasoo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe banaadir iyo shabeellada hoose dowladan oo socotay in muddaha waxay saraakiisha xisbada iyo xubnaha wanaag faridda iyo xumaan reebidda ku qaateen duruus caafimaad oo ay qayb ka tahay ee gargaarka degdega iyo la dhaqanka maxaabiista ay gacanta ku hayaan iyadoo ay bixinayaan duruustaasi howlwadeenno ka socday maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo culamaa udiin munaasabadda gebagabada dowladaasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga shabeellada hoose culamaa udiin iyo waxgarad iyo oqaal kala duwan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh faarax cali xusein marka duruustii aan meeshaan ku barannay kolleyba in la muraajaceeyo oo dib laysugu laabto waa dardaarmi lahaa oo cilmiga aad xambaarteen inaad tadbiiqisaan waxaa ka mid ahay duruustaas alamaana alamaana oo weliba aada iyo aada idinka idin khusayso majaalaadkii amaanada waxaanu sheegnay inuu ahaa majaalada badan inay gasho oo maalka sirta laysu dhiibo asraarta alacraad iyo walinsaan qofka in lagu aamino dad bani aadama ayaa ugu culays badan sada idinka muuqatana waxaa waaye da dad waxaa tihiin bani aadam lagu aaminayo qof insaana axwaal kala duwan leh qofkan lagu aaminay oo in hadii mugta lagu dhiibo xoolo maba lacag lagu dhiibo meel baad iska gelin oo iska haynaysaa marka qofka bani aadamka ah ricaayo badan kaaga baahan ricaayo badan ilaalin badan caafimaadkiisa la socoshadiisa dowlada culmaaudiin iyo waxgarad kale ayaa ka hadlay balse gunaanadkii dowlada waxaa kelimadii ugu dambaysay qaatay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamid cabdiraxmaan weligu waxa uu si gaar ah uga hadlay xuquuqda maxaabiista ay ku leeyihiin xisbada gacanta ku haysa waxaana uu sheegay in laga fikiro waxbarashadooda cibaadadooda nadaafadooda iyo weliba dhan walba oo wanaag ah oo khuseeya maxaabiista gacanta lagu haya horena jadwal waa la iska sii ameynayaa xilligay qabaysanayaan jadwal waa laydin siiyey weyse qaadkooda iyo musqulaha markii loo sideynaya jadwal waa laydin siiyey xilliga dhaqashada jadwal waa laydin siiyey jadwalaa u haystaan oo qoran oo xabsiyada yaallo kaas aan ku camal falno nadaafadda marka nadaafadda xabsiga oo la dhaqo oo la nadiifiyo dharka oo la dhaqo waxa weeyaan qabayskoodii nadaafadoodii mas-uuliyad idin saaran waay insha allahu tacaala waxaa kaloo laga rabaa axibati fillah inaan ilaalino waxbarashada dadka maxaabiista inaan ilaalino maxkamadaa soo xirtay oo waxba ku xukumayay soo ma waktigaasi ha ka beel dareenin adaa hadda waxa weyaan gacanta ku hayo waxbar oo ciddii wax baraysay oo macalimiintii ah loogu talagalay ugu yeer xasuusi oo ku mutaabacay dadka inay wax barto ay wax baraan oo iyaga ku mutaabaceen waxyaalaha lagu farxa waxaa ka mid ah xabsiyada qaar waxyaalaha aan ka meelaha qaar aan tagnay oo xabsiyada qaar aan booqanay aan ku aragnay qof mugtahay lasoo xiray oo mukhadaraad lagu soo xiray muddo lagu tacsiiray muddadii ay dhammaatay duruus loo bilaabay duruusu socotay markay muddadiisi dhamaatay la yiri waa lagu sii daynaya iska bax yiri duruus darsi ay ii dhimanaya ilaa aan ka dhameen aan ka dhamaysanayo halkaan aan jooginayna xabsiyada aan ku aragnay ehelkiisu ku yiri halkaan aan joogay ilaa xabsi aan darsi ka dhamaysanayo duurooyinka ceenkan ah ayaaba alaaba waxaa loo qabtaa saraakiisha xisbada waxaana ay yihiin kuwo wax badan ka faa'iidaysta dowrooyinkaasi aad buu u mahadsan yahay wushiiba ganacsatada degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dooro diini ah oo usoo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaasi cabdiwaa maxamed bukhaari ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowladda magaceeda wuxuu ahaa cabduraxmaan binu cawf saxaabiga jaliilka ah shicaarkeedana wuxuu ahaa waxala allaahu lbayca waxarama riba dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah looguna magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee cabdiraxmaan bin cawf radiallaahu canhu ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo idleeyey ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan degmada intii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus muhiim u ah ganacsadaha muslimka ah si ay u badbaado aakharadiisa iyo adduunkiisa sida ka muuqata shicaarka dowrada ee ahaa wa axalla allaahu albayca wa xarama arriba qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii dowradan loo soo xiray ganacsatada degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii ay dowrada qaadanayeen iyo weliba ciwaanada ay ku qaateen jazaakallaahu khayr aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad u sugnaatay waxaa maanta la soo gebagabeeyey dowro socotay saddex maalmood oo lagu soo gebagabeeyey masjid al aqsa dowladda saddex maalmood ayay socotay waxaana lagu qaatay duruus kala gedisan oo ugu horeeyo towxiid alwalaa'u walbaraa fadliga cilmiga uu leeyahay iyo waaqica caalamka ka jiro qadiiman wa xadiidan sidoo kale waxaa lagu qaatay fadliga cilmiga uu leeyahay iyo qofku inuu cilmi raadiyo wanaagga iyo khayrka ay leedahay sidoo kale waxaa lagu qaatay alzuhdu waalraqaa'iq duruusta waxaa jeedinaya culamo kala gedisan oo degmada ah jazaahum allahu khayran waxay intaa ku sii dareen inay bogaadinayaan dowradan iyagoo dhinaca kalena maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ka dalbaday in dowraadka noocan oo kale ah loogu soo celceliyo alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan maanta aan ku qaadanay masaajidka weyn ee bu'aalo dabaqeenka dowro saddex maalmood socotay duruus badanna noolagu siiyey insha allaahu waxaan jecelnahay inaan duruusta ayada dhaqan gelinno siday tahayna u qaadanno kuna camalfalno insha allaahu duruustaasoo kalena inuu noolagu soo celceliyo haddaan nahay odayaasha magaalada ganacsaday insha allahu waxaan jecelnahay in duruustaasoo kale noolagu soo celceliyo oo aan wax badan hadda maantana ka faa'idnay wax badanna aan ka faa'idi doonno insha allah waana dhaqangelinaynaa sidoo kaleeta insha allah sidaasina dowradan loo soo xiray ganacsatada degmada bu'aale ayaa bilow u ah silsilado dowraad ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu insha allah u qaban doono bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadan ugu dambayntina ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ayaa tacadiyo kala duwan ka geystay deegaano dhaca xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada dhaca xuduud beenaadyada soo gaaray kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya kuwaas oo durba deegaanadaasi ka bilaabay falal wuxuushnimo ah oo ay kula kacayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi ay duunlahanka ku yimaadeen nasaarada xabashida gobollada gedo hiiraan iyo bakool ee dalka soomaaliya waxaa isbuucii lasoo dhaafay soo gaaray askar xabashi itoobiyaan ah oo wata gaadiidka gaashaaman kuwaasoo xoog uga soo gudbay xuduud beenaadyada islamarkaana saldhigyo ka samaystay deegaanada dhaca gobolladaasi waxay ciidamadan kufaarta itoobiyaanka ah ee xoogga ku soo galay gobolladaasi durba deegaano ka mid ah ay ka geysteen falal ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee ku nool deegaanadaasi ay saldhigteen iyagoona kula kacay tacadiyaad nooc walba leh gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka feerfeer oo ka mid ah deegaanada ay saldhigteen nasaaradan kusoo duulay dhulalka muslimiinta waxay ciidamadan ka geysteen kufsi ay kula dhaqaaqeen dhowr ka mid ah dumarka muslimaadka ah ee deegaanka ku dhaqan ilaa shan dumar ah oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa lasoo sheegayaa inay ku xadgudbeen askarta etoobiyaanka ah waxay sidoo kale xabashadu ka haysteen oo ay qunsadeen dhowr neef oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo oo ay lahaayeen dadka deegaanka gaar ahaan looda si la mid ah gobollada kale iyo xoogga ku soo galeen ciidamadani ayay ka geysteen xadgudubyo kuwaan la mid ah gaar ahaan deegaanada qurac jooma oo bakool ka tirsan iyo doolow oo ka tirsan gobolka gedo waxayna ciidamadan etoobiyaanka ah ee xududbeenaadka ka soo gudbay difaacay ka qoteen dowladyada deegaanada ay gaadheen iyagoo diiday inay dadka u dhowaadaan wararka ayaa intaas ku daray in ciidamada xabashada etoobiya iyo odayaal dhaqameedyo cabash u gudbayey ay u sheegeen inay ku shaqaynayaan amar sare islamarkaana aysan ka jawaabi karin cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askari oo nasaarada etoobiya ah ayaa ku sugan gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya badanaa ciidamadaasi kama tirsana waxaa loogu yeera atamisow ah dallada ay ku gambadaan soo duulayaasha afrikaanta ah mahadsanid marwaan warbixintaasi waxay gebagabo ahayd warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andulus warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu